dhowaan ayaa la filayaa in waddankeena soomaaliya ay ka qabsoonto doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo tan madaxweynaha jamhuuriyadda hogaamin doona afarta sano ee soo socota dadaalada arrintaasi oo weli socda islamarkaana meel wanaagsan maraya qorshaha lagu doonayo in dalka ay kaga dhacdo doorasho laisla ogol yahay oo ay ka wada heshiiyeen madaxda maamulada iyo dowladda dhexe ee dalka ayaa waxaa jirta rajo qurux badan oo ay ka qabaan shacabka soomaaliyeed arrintaasi haddaba warbixintan waxaan kaga hadlaynaa doorka ay warbaahinta ka qaadan karto tabinta doorashooyinka dalkeena ka dhacaya dhowaan maadaama ay kaalin firfircoon kaga jirto cabdiqani xaaji maxamed waa qabiir saxaafadeed oo in muddaha ka soo shaqeeyey mihnada saxaafadda soomaaliya waxa uu ka waramayaa kaalinta warbaahinta ay ka qaadan karto tabinta doorashada dalka warbaahinta waxay ka qaadan kartaa door muhiima sababtoo ah warbaahintu waxawaaye waa midda keliya ee loo adeegsado inay wacyigelin ku samayso dadka doorashooyinka ka qaybgalaya waxaa loo baahan yahay in warbaahinta awalan guddiga doorashooyinka ay adeegsadaan warbaahinta iyagoo u maraya in wacyigelino lagu sameeyo shacabka qaybihiisa kala duwan ee markaas la doonayo inay codkooda markaas dhiibtaan taasina waxay qayb ka tahay in hanaan wanaagsan ay u dhacdo doorashooyinka waayo warbaahinta waa midda keliya ee loo adeegsan karo in bulshadu ay si siman ugu soo baxaan maalinta ama waqtiga kama dambaysta ah ee loo asteeyey inay dhacdo doorashada codbixinta warbaahinta dalka waxaa looga baahan yahay in si isku mid ah ay uga wada qayb qaataan doorashooyinka ka dhacaya dalka inkastoo warbaahinada maxalliga ee ka jira guud ahaan dalkeena soomaaliya ay yihiin kuwo kala gedisan ama siyaabo kala gaargaara loo leeyahay warbaahinta waxaa loo baahan yahay sideedaba inay qayb libaax le ka qaadato dib u dhiska horumarinta iyo sidii dalka uu ku noqon lahaa dal nabad ah oo ammaankiisu aada u sugan yahay ay kaga qayb qaataan inta badan wariyayaasha ka howlgala warbaahinta dalka gaar ahaan kuwa magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa bilaabay diyaargarowga tabinta doorashada waxaana ay ii sheegeen inay u baahan yihiin inay helaan tababar ku saabsan habka tabinta doorashooyinka oo maanta warbaahintu waa dhexdhexaad waxayna u dhexaysaa mas-uuliyiintii heer dal heer maamul goboleed iyo sidoo kale shicib weynihii markaasi gudaha dalka joogay marka aniga cali tali ahaan waxaa iga qorshaysan haddii ay doorasho ay timaado hadda tii aqalka sare iyaan ugu soo dhow haddii ay timaado doorasho waxaa waajib iga saaran inaan samaynin wax la yirahda malabaal inaan samaynin wax la yirahda eexasho maadaama dalka uu galayo doorasho horta ismaanow markii doorasho la tebinaayo doorashooyin badan oo aan soo tebin oo aan soo aragnay khibrad badanaa ka kororsanay haddana waxaan isku diyaarinaynaa insha allah in aan tebinno doorashada soo socoto wakhtiga ay noqotaba laakiin waxay u baahan tahay in wariyaasha ka howlgala shabeellada dhexe ay helaan tababar ku filan habka loo tabiyo wararka ana waxaan ka mid ahay wariyaasha sida degdega wararka ugu faafiya baraha bulshada waxayna u baahan tahay warka aan tabinayo ama aan dadka baraha bulshada isticmaalo inay arkaan ama akhristaan aan doonayo inuu noqdo war sax ah oo xaqiiq ah taasna waxay u baahan tahay inaan iska fiiriyo marka hore waxa aan sheegayo waxa ay yihiin maadaama doorashada ay tahay mid hubanti u baahan wariyaasha jowhar joog waxay u baahan yihiin runtii ismaanow in tababaro ay helaan oo ku saabsan sida loo tabiyo wararka doorashada maadaama aysan isku khibrad iyo isku maskax aysan ahayn wariyaasha inta badan laakiin waxay u baahan tahay in laisgarab siiyo oo tababaro la siiyo oo ay ogaadaan waxa ay tabinayeen in ay yihiin wax mas-uuliyad ka saaran oo dhibaato ay ka dhici karto waxaa jira caqabado mararka qaar wariyayaasha soomaaliyeed soo wajaha inta lagu guda jiro xilliga doorashada haddaba sidee ayay warbaahinta uga gaashaaman karaan caqabadahaasi cabdiqani ayaan mar kale su-aashaasi weydiiyey inta aan la gudagelin ee doorashooyinka saxaafiyiinta waxaa looga baahan yahay in saxaafiyiinta loo qabto tababar tababarkaasoo sare loogu qaaday heerka aqoontooda si looga wacyigeliyo waxyaabaha iman kara xilliyada doorashooyinka haddii taasi la helo waxaa looga gudbi karaa dhammaan caqabadaha muddada doorashooyinka ay socdaan wax allaale wixii iman lahaa ee tabasho ah amaba saxaafadda lagu eedayn lahaa oo dhan waxay noqonayaan mid laga gudbo haddii laakiin tababar aan la helin oo jantarogan ay noqoto sida hadda inta badan saxafiyiinta soomaaliyeed waxaa lagu tilmaama inay yidhahdeen wariyayasha beesha caalamka si jantarogan aysan u noqon warbaahinta waxaa looga baahan yahay in markaasi iyagoo adeegsanaya aaladooda lagu daray waqti lagu daray diyaarin lagu daray in warka dhinacyo badan laga fiiriyo si markaasi war sugan oo xaqiiqda ku salaysan loogu gudbiyo loogu tabiyo shacabkii iyaga aan fursad u helin in markaasi ay ka qayb galaan goobaha doorashooyinka ay tagaan si markaasi ay u helaan war sugan oo xaqiiqa inta badan shacabka soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka qaba in dalka uu gaaro doorasho qof iyo cod ah waxaana warbaahinta soomaaliyeed ay kaalin mugle ku leeyihiin wacyigelinta bulshada ee ku aadan habka doorashada dalka